anugu anu hortaan ku warramee somalilan iyo soomaaliya waxaan ku saaxbiya badnahay soomaaliya laalo waan iskuulkaan kaa tegey waan ka shaqeeyey waan caruurtaa igu dhalatay ilma qura iguma dhalan hargeysa halkaasa igu wada dhashay markaa saaxiibyo badan malahay ninka cali fiqi doctoorkuna geesna waa ka sii digay saaxiibna waan nahay korsboodan baan leenahay de waxaan isku helnay halkii madaarku dadkii soo dhaweynayay de waan sida taswiiray weli waan ammaanaya aad iyo aad baan ammaanayayo dadka badan ee libiya ku cadilan somalilan doo badan yihin anuu la joogay shalay sal soo hadleen faysal baa nala joogan ka wada qabtay waxa weeye qofka libiya joogay lasoo celinaya waa inuu caddeeyo inuu soomaali yahay yaa caddaynaya isaga caddaynaya dukumentka qofka siiya ina badbaadiyo isaas sameeya markaa somaliland tamarna male dadkii ay wax saaxiiba dadkii ay wax la qabsan lahaydna waxay ku hebel baa isla taagtay war hebel saba saba gacanta ku hayee hadda isla taago dantaada ka dhamaysatid maceeba waxaa leedahay maadaama uu qarankii carruurtii badbaadinayo nin soomaaliyeedoo weli aan la kala bixin
iyo waxaad hadlaya maqanaysa iyo trump leaders the leaders should talk about it leaders waa wada hadlaan inkastoo difference leeyihiin mala isku xajimoonaya